dushiiniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu tala galnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa keebaa badan faa'iidada laga helo iyo dhibaatada ka iman karta ayuutada waxaa inala falaqaynaya martida kale ah qadre axmed xurriye ibraahim iyo cayuune cali farsamadu waa cabdulaahi axmed tabinta iyo soo saaristu waa anigoo sacdiyo nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal hagaag mid ka mid ah waddooyinka uu ruuxu ku baxsan karo maalintii ay qabsato arrin adag waa kaydka oo lagu micneeyo dhigaal ka caagan isticmaalka wakhtiga dhow oo uu ruuxu meel dhigto si uu ugu baxsado dhigaalku waxa uu qofka ka caawiyaa in uu samatabaxo maalintii ay qabsato mushkilad dhaqaale isaga oo ka koriya in uu qaamoobo oo deyn lagu yeesho waxa uu sidoo kale ka caawiyaa qofka in uu iibsado shay qalab amaba dhul qiimihiisu sarreeyo halka ugu sarreeya ee uu dhigaalku ku gaarsiin karo waa inaad dareentaa xorriyad maaliyadeed waxaa jira dhowr hab oo dadku ay wax u dhigaalsadaan waxaa ka mid ah ayuutada oo ay caan ku yihiin haweenka soomaaliyeed doodeennuna ku saabsan tahay toddobaadkan sidee loo bilaabaa xeerar ma leedahay marka laga yimaado faa'iidada laga heli karo in dhibaato ah ma leedahay da-yarteenna hadda ku jirta suuqa shaqada maxaa ku yareeyey adeegsigeeda weydiimaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa dooda barnaamijka kaswadaag oo ay la korfeynayaan katre axmed xurriye ibraahim iyo cayuune cali oo intuba ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan muqdisho ee fahansan ayuutada halka qaarkoodna ayba isticmaalaan soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey wax lagu cineyn karo ayuuto kadre axmed ayaana ku hormaraysa runaantii sacdiyoy ayuuto waxaan u fahansanahay in ay tahay wax lagu faa'iido sababtoo ah waa waxaagii oo aada meel dhigatay maalan ayuuto waxaa gashay wiig ah oo jimco walbaba lacag lagaa rabo haddii shan jimcood aa lacagtaas dhiibatid beri ina kuu noqonayso lacag badan oo wax badanna kuu faa'iidanayso saas inay tahay ayaan u fahansanahay xoriyo adiga dhankaaga ayuuto maanta qeex hadduu lagu dhaho macno nooceyaa siin lahay ayuuto waxaan ku qeexi lahay waa lacagtaadii oo ameel aa dhigatay adi haddaa dhahdid maanta lacaga meel dhiganaya ma dhiganaysid laakiin markii oo dad wax isku darsanaysaan birkamaala ku baxsanaysaa meelina kaa kusoo baxaysaa taasaa ka aaminsanahay
cayuni dhankaaga ayuuto maanta macnaha haddii lagu dhaho macno nooceyaa siin lahay
waxaan siin lahaa micno badan marna faa'iido marna murugoteeda leh ma fahamti maxaa yeelay horta ayuuto dad badanba midbaa si u faa'iido midna sibuu u khasaaraa maalan ayuutada waxaa jirto oo ii sheeg faa'iidada ee leedaan ku hormarayaa ayuutada faa'iidada ee leedaa waxay tahay waa markii xoolahaagii aad bixsataa oo beritoolan aad qaadanaysid oo meel ay ku dhacayso midda labaad ee khasaarada ay leedahayna labay u kala sii baxaysaa maalan dad oo gruubaad ku wada galaysaan gruubkiibaa ii sheeg waxaa laga yaabaa qofkii ayuutadii haayey iyo qof kaleentood oo la siiyo kaleentood qofkii ayuutadii haayo kaleento mas-uuliyadda ahayd maalan qofkaas inay dhibaato ay kaaga soo gaarto oo aad xoolahaagii aad ku aamintay oo beri asi la waayo amba oo la goosto midda koowaad midda labaadna waxay tahay waxaa jirto markii gruub layahay gruubka qof ka mid eh ayuutadiia loo hormarinaya gadaal dambo qofkii asiga waa la waynaya muxuu qaatay qismaaled qaatsama ta saddexaad aan u gudagalo anu ahaanteyda kuma qanacsani haa shaqsi ahaanteeda kuma qanacsan dad badanaa ku qanacsan laakiin ra'yiga aan ugu dugana waxay tahay maanta adiga ayuutada lagaa rabaa haynin bal halkay keenaysaa
waa usoo laaban doonaa aragtidaadaas aa ku diidantaha ayuutada qadaraa dib ugu laabanaya ayuutada nuucyo loo kala saaro miyay leedahay haa nuucyo badanoo loo kala saaray leedahay Ee, dadka qaarbasiya ee ayuutada u galaan ee, maalan ee, dadaa bil gala dadaa sanad ah dadaa wiig ah dadaa maalin walba ah sida ee, qofka shaqeeyo kale maalintii wuxuu sameynayaa maalin luu galaa dadka qaar wiigay galayaan dad waxaa jira aana shaqeynin oo maalan gabar gurigeeda joogto oo ama ninkeeda ka sugayso ama meelo kale ka sugayso lacago inay bishii gasho Een, waxay leedahay noocyo badan sidaas oo kaleeto marka maalinlaha bilaha iyo sanadlaha ayaa loo qaybiya ayaa loo qaybiya
xoriya dhankaaga haa ayuutada nuucyo way leedahay waxayna kala tahay oo u kala baxdaa mid oo maalin la qaadanayo mid isbuuc la qaadanayo mid bil ah lacagta la isku darsanayo iyadana way kala duwan tahay qof walba iyo awoodiisa intuu dhiiban karo Ee, cayoni ayuutada nuucyo ma leedahay adoo raacsanaayo waxyaabo shardiya ma jiri karaan marka qofka uu ayuutada bilaabayo way jiraan noocyada hadda se hore walaalay usoo sheegeen ee ka kooban yihiin n isheeg qofba tabartiisa inkastoo ee taa haddana way sii way sii kala faalo badan yihiin lug baa jirto laba lug baa jirto lug iyo bar baa jiro bar baa jiro waxyaaba noocyadaasay leedahay haddaa sharaxeed lug iyo lug iyo bar iyo waxaa laga yaaba dadka badankood inay fahamsanayn koley heerka ayuutu ku jiro waa fahmayaa si weyn laakiin intaan fahamsanayn waxaan u sheegayaa waa lacagtii hadeertaan oo kaleeto toban doolar ay tahay toban doolar waxaa la dhihi karaa waa lug marka laakiin barkii ay tahay shan doolar waa la dhihi karaa bar bay noqonaysaa sidaas waaye haddii ee lug iyo bar haddii la dhahana waa shan iyo toban doolar waa haddii laba lug la dhahana waa labaatan doolar sidaas ayaa loo kala qeexi karaa xitaa dad way ku jiraan ilaa iyo boqol doolar ah oo ii sheeg la dhihi karo lugtii boqol doolar loo qaybin karo oo la dhihi karo lugtii waa boqol doolar haafkiina waa konton doolar la dhihi karo qofba ganacsi heerba oo qofka ganacsataha ganacsiga heerkiisi oo taagan yahay oo qofkii maalinla lacagta soo kalaayo taa uu ogsoon yahay tabartiisa ayuu ka bixin karaa markaas
qadroy ayuutada maxaa loo shardiyaa dee shardiyo leedahay Een, waxaa loo shardiyaa horta shuruudaheedu way badan yihiin dadka markay ayuutada galayaan waxaa loo shardinayaa qof walba horta meeluu ka leeyahay maalan ee, anaa maanta ayuutada ee, soo galay waxaan nahay dad toban qofood oo kale ah tobankeena qof ee, waxaa la wadaa qof hebel wuxuu leeyahay bisha markay dhammaato qof hebel wuxuu leeyahay bisha kale qof hebel saasay iskugu xigsaneen qofkii loo hormariyo in uu maxaa la lacagtiisa uu bixiyo oo waqtigiina lacagta uu ku bixiyo qofkii aanan lacagtiisa maanta aanan bixin oo ilaa laba maalmood waa laga sugaa dadka qofkii aan bixin oo aan lacagtii eh, meermeeriya inuusan ka mid noqonaynin ayuutada uu qofkaas ka haray lacagtii uu bixin jiray oo horeyne aan la siinaynin ilaa ay ayuutadu ka dhammaato qofka ugu dambeeya laga dhigo waa qofkii meermeera shuruudaheeda kuwaasaa ka mid ah intaa xasuusta
Ee, marka laga soo tago ee, qadro shardiyada ay sheegtay ma jiraan shuruudo kale oo loo shardiyo ayuutada haa way jiraan waxaana ka mid ah ayuutada fast waxay ka bilaabataa laba qof labada qof markay ka bilaabato waxay u sameysanayaan ama markii ay soo bataan oo kale shan kun shan qof oo kale noqonayaan waxaa sameysanayaan guddi ay suubsanayaan guddigaasaa marka waxaa loo magacaabaa inuu lacagta markii lasoo aruuriyo qofka haayna inuu asiga ahaado sidoo kale shuruudda ay leedahay waxaa waaye shantaas qof oo gruubka ah qof walba waxaa laga rabaa waqtigaa lagu ballama oo lacagta la bixinayo marka qof walba inuu yacni uu seegseeg keenin oo lacagta uu bixiyo shuruudahaasaa ka mid ah Ee, shuruudahaas la sheegay ee, cayuuniye maxaad raaci lahayd waa sida hore loo sheegay shuruudaha ee, inkastoo shuruudihii ay iska wada badan yihiin ee, haddana hore walaalay usoo sheegeen qeybo ka mid ah waa sida hadda ay hore u sheegtay ii sheeg gabadha ee ugu xigta In waxaa waaye markaa guddigii in loo sameeyo guddi lagu kalsoonaan karo inuu yahay inuu yahay hadhowto qofka meel loo raacan karo inuu yahay qof asiga micnaha dadkii dadkiina waa inay noqdaan dad ayaga markii loo baahdo waqtigii loo baahan yahay kasoo baxaan caqabadana way iska jiraanoo kole waa dareemi kartaa qofkii maanta een, marba sibay xaaladda noqotaaye oo laga sugaaya way jirtaa marka la leeyahay ayuutaa la gelayaa tusaale lacagaa la jaangooyaa yaa jaangooya lacagta oo tusaale marka la dhaho hal lug haddaa tusaa sharxiisoo kale lug iyo bari yaa lacagtaa jaangooya waxaa jaangooynayo horta guddiga way isku wada imaanayaan gruubka guddiga loo yeerayaa waxaa la fiirinayaa ra'yiga qofka dadka ra'yigooda oo la sheeg sheego kadib waxaa imaanayso in dhankii loo bataa ayuutada laga dhigo qofkii aan awoodiisii ahayn oo ka haro guddigana waa asigaa loo horgeeyaa guddigan markaas wuxuu dhahaa waa isku waan ku raacsanahna sida markii laleeyahay eh, qadaroy ayuutaa la gelayaa dadka ma eh, nuucyo gaaroo is aruursada ayuutada gara gala mise eh, dad oo shaqooyin kala duwan qabtaa ah, ayuuta geli kara
runaantii ee, dad kala duwanaa gala waxaa ka mid noqon kara ee, dad shaqeeya oo shaqooyinkooda ee, haddana hal meel ka wada shaqeeya waxaa ka mid noqon kara dad xaafad wada degan oo isku xaafad keliya ah waxaa ka mid noqon kara dad aanay shaqaynin oo guri joogto ah laakiin ayuutadii u baahan in ay galaan ee, way ka mid noqon karaan intaasoo dada way iskugu tegi karaan muhiim ma ahan inay wada shaqeeyaan ama ay wada joogaan laakiin dad kala duwan oo meelo kala duwanna jooga way wada galaan Eh, marka aan fiirino xorriyo dadka kala duwan ee geli karaa qadre ay sheegtay ama dad meel wada jooga geli karaa yaa u badan ayuutada ma dadka meesha wada joogaa badanaa gala ma dad meelo kala duwan joogaa badanaa gala
horta ma ku xirno in la kala meel kala duwan la joogo dadka isfahansan unba ayuu ta galo marka waxaa dhihi lahay ani sidii laysku fahansan yahay tahay qof walba meeshuu joogo uu kusoo diri karaa waxaan waa e v c lacag oo maaha la- laysku keenayo ama gaari loo soo raaco lasugu imaanayo marka kuma xirno inuu dadka ay isla shaqeeyaan ama ay xarun gaar ay isla joogaan isfahankay ku xiran tahay
marka la leeyahay qofkan asaa aa noo haynaayo ayuutada oo inta badan eh, lacagta loo dhiibaayo ma isagaa qofka dadka kala haga oo dhaho tusaale qofka lacagta ku baaqato ama kusoo daahdo keena see dadkan loo agaasimaayo lacagta looga qaadaa horta ee, qofkaas loo dooranayo inuu yahay qof lacagtaas aruurin doono waa qof dhibaato badan mara waxaan arkay ee, dad ee, qofka ayagaa dooranaya horta oo dhahaya qof hebel ayaa lacagta noo hayn doono qofka wuxuu sameynaya xitaa inuu taleefankiisa lacag ku shubo oo mid mid u waco war maanta maxaa kugu dhici waa la soo daaday lacagtaa la iska rabaayo qofaa ilan u taagan markii lacagta la aruuriyo isla marka qofaa la siiyaa oo markaasba iska leh Een, waxaa laga yaabaa qofka xitaa inuu taleefankaa qaban waayo Ee, marka qofkaas isagaa dadka hagaayo oo lacagtii ka qaadayo oo wacaayo xitaa oo qofkii lacagtaas lahayn u diraayo kadibna ee, liisgaraynayo qofkii uu siiyey lacagtii iyo taariikhdii iyo magicii iyo wixii dhan isagaa hagaayo oo loogu imaanaa beri si uusan beri qofkaas usoo laabanin uusan u dhihin ani lacag ma qaadan iyo ayuutamadii waa waa- way i dhaaftay oo la ima siinin caddayn uu ka reebaya taasna way jirtaa hadhow lagu ogaanaa si fiican Eh, xorriyada waxaa dhacda oo dad badan inay ayuutada isku darsadaan qof ka mid a dadkaas ayuutada isku darsaday in shaqo uu joogay ugu yaraan uun uu ka tagay lacaguu meel ka filaayay inaysan noqon soo u filaayay qofkaas maxaa lagu sameeyaa ayuutada ma kusii jiraa maadaama lacagtii uu waayay mise haddii laga bixinaayana waddan noocee loo mara
ayuutada qofkii oo maanta uu shaqaynayo oo shaqadii uu waayey haddii uu bixin kari waayo qofkaas waa laga joojinayaa waayo waddo oo kula sii jira ma lahan sidoo kaleento shuruucda looga reebaayo waa sidaas lacagtii uu bixiyana qofkan in la siinayo waajib waaye waxaana la siinayaa markii ayuutada ay dhammaato aa lacagtiis dib loo- loogu celinayaa Eh, sida ay xorriye sheegtayba eh, mararka qaar qofka ayuutada lacagtuu kuu bixinayay ayuu wey karaa waa laga saaraa Eh, marka laga saarana waxaa lagu shardiyaa inuu uu- uu ayuutada inta ay ka dhammaanayso uu sugo si lacagtiisa uu u helo waxaa ma wax inta ayuutada aysan bilaabanin lagu heshiiyaa mise waa wax eh, guudoo dadka dhan ay fahamsan yihiin waa das- wax dadka dhan ee ka wada dhexeeyo ilaa dal iyo dibad qof ayuuta ku jiro way wada qabaan waa sharci degsan ayuutada because een, qofkii sh- maantii ku jiray lagama dhihi karo Een, ilaa shuruud kalena way leedahay aan sheego waxay tahay qofka markuu ayuutada oo lacagtii bixin waayo oo la joojiyo waxaa la raadiyaa qof kale oo bedelo booskiisa taas ayuutada waxay kusii noqonaysaa sidii hore u socotay balse haddee noqoto haa balse haddee noqoto in la waayo qofkii sidii hadda hore loo sheegay waxaa waaye maalmo oo lacagta bixiyey dib dambaa laga sii doonaa dadkii lacagihii lagu heshiiyey tootalka ee qof calaa qof oo qaadan lahaayna qofka lacagtiisa baa ka haraysa sidaa waa marka qofkan uu kusoo biiro ee, bedelkiisa la helo isla markii isaga lacagta ma loo celiyaa mise inta ka dhammaanayso waa loo shardinayaa inuu joogo haddii oo qofka la helo oo yahay qof oo ii sheeg bixin karo inta maalmooda soo dhaaftay Hmm.
waa loo celin karaa ha laakiin qofka haddii meesha ka- oo- shardi waaba qofka inuu qofka soo galayo waa inuu ahaadaa maalmihii baxay lacagtiisa inuu dhiibaa waaba shardibo Hmm. marka horeba uu qof kusoo gelaayo ha ila qofku boos buu qofba boos eh waa la wacaa qofka waxaa leeyahay heel baa heblaaga ka baxday ee booskiisa ma soo geli kartaa waa geli karaa meeqa maalmooda ka horeysa la leeyahay oo qofka oo micnaha wuxuu leeyahay saddex maalmood afar maalmood matalan ka horeyso wuu bixinaya qofka keed keed haddoo haysto wuu bixinaya hadduu haysana marka waxay ka dhigan tahay aytuda kuma beeri karo qofkaas kuma biiri karo ilaa ay ka dhammaato
qadro aan kuu imaadee waa shardiya badan tahay si marka loo fiiriyo xoogaa shuruudeedu waa adag yihiin faa'iidada ay dumarka ka helaan ayuutada maxay tahay
faa'iidooyin badan ay ka helaan Een, oo ugu horeyso een, ani ahaan xitaa markaan iska hadlo waxaan ka helnay faa'iidooyin badan waxaa jiro ee, markaad qof shaqo ku jira aad tahay oo aad shaqaynaysid waxaan dhici karta marmarka qaar in ijaarkii meesha aad ku shaqaynaysay ama maxaa la kii guriga xitaa ama waxyaabo inay gaabis ay kugu noqoto ayuutadii aad awal ku dabari jirtay oo aad geli jirtay aad iskaga dabaree waxaa la yidhahdaa eh, wax meel kuu yaalla waa ayuutada markii horeba kuu aruure marka anagu lomber one waxaan ka faa'iidnaa lacagtaadii maanta markaan iraado eh, laba boqol oo doollaraa helay ama shan boqol oo doollaraa helay maanta e v c aan ku heesanaa haddaan dhaho wax ay macno soo kordhinayso ma laha laakiin markii aan xataa aan akoon xitaa haddaan ku shubo lacagtas beri waa doonaya waa oga lanna waa u baahanaya akoonkii aada waa soo bixina laakiin markii ayuuto aan geliyo oo qof aan u dhiibo ma doonan karo lanno sharciga leeda sharcigaygii waqtigeygaan suganaa laakiin faa'iidadii wax iga soo geli doonta waxay noqon doontaa maalinta u baahday waa helaya wax badan ayna iga caawinaysaa marka laga soo tago eh, faa'iidada ay qadar dhinacaas ka fiirisay ma jiraan faa'iidooyin kale ayuutada leedahay ee xoriy haa faa'iido bay leedahay waayo horta adi markii aa lacagtan la aruurinayo waa lacag adi markuu dhacayso markii aa dhahda ani telefoonkayo ku haysanaya lacagteeda meelaan dhiganaya ma iska celin kartid lacagta waa isticmaalaysaa qof walbaana sidaas ah marka lacagtaadii oo meel aa dhigatay waa faa'iido ku aruurtay waxaana waqti waaye waqtiga een, teemaa ka leedahay in lagaa siiyo maalina la ballanteeda leedahay marka maalintaas haddii aa u baahato haddii aad weyso meel kale aad iska sii dabaraysaa lacagtaa maanta soo qaataa haddana aad sii dhiibanaysaa faa'iidaasa leedahay
Eh, aan kuu imaada cayuuniyey ayuutadan eh, waxay leedahay shardiyo aan soo iftiiminay waana lacagtaadii oo kuu aruurayso marka faa'iidada ee ugu weyn ee ayuutada dumarka soomaaliyeed ugu jirto waa maxay walaahi qofkii horta ayuutada ku jiray oo in badan soo maray oo haysta micnaha ayuutadaas faa'iidadiisa qofkaasaan garan karaa laakiin ani ahaan markii ani ra'yigayga aan ka weydiiyey faa'iidada horta faa'iido waa lacag ku aruurto lacagtaada adiguba waa aruursan kartaa laakiin shuruudo badan oo meesha yaalo ayuu dad qofkii gala oo ku dhib qaba waxay tahay biri hadduu u baahda ma helayo ilaa waqtigii lagu ballamay un besaa la heli karaa sooma xitaa waxaa laga yaabaa in sanado ee sanad bisha ugu dambeysa laba iyo tobanaad inaad heli karto ka sukan adi ay dhibaato badan ku qabsato ya markaas waa in adiga deen badan iyo rafaad badan ay gashado lacagtaadiina meel ku aruursatay way iska jirtaa waa xitaa deenta weysid ilaan lacagtaada haddaa meel dhigan lahayd birita waa soo baxsan lahayd waa iska isticmaalay sooma Een, tan labaad oo ii sheeg waxaan sheegaya horta ayutada laba dhibaato way leedahay dhibaatada ganacsiga haddii aan ku hormaro ganacsigaaga ayuto haddaad geliso lacagta ayutada maanta suuqa isku mid maaha maalinbuu suuqa ganacsigu is fiican yahay maalinbuu law noqon karaa hoos u dhici karaa waxaa laga yaabaa inaadan heynin maanta ii sheeg ayutada lacagtaad dhiibi lahayd meeshaas waxaa kaaga soo baxaayo murugo iyo dhibaato inaad nafsan ahaan aad gasho aad walwashaa oo tiraahdaa maanta ayuutadii xatee maan shaqaynin maanta saan xatee maan yeelin maanta la problem badan oo leeyahay waa aniga waxaan ku naceba hadda ayuutada Waa- taasaa ka mid ah haddii la- loo imaado khasaarada labaad waa midda xaafadaha oo faamiliga oo kaleentood ay ku jiraan isna khasaaruu leeyahay khasaaradu leeyahay waxay tahay qofka guriga joogo faamiliga eh hooyadoo kale guriga joogto lacagta biilka loo dhiiba caruurta ayuutada lacagtaas maahan meel kale qowlba ka keenta mala sooma waxaa laga yaabaa in iishay caruurtii ay korinaysay ee iidaamadooda ee waxba badan saameyn ay ku yeelataa oo maanta qofkii nolosha mutakafii meeshii lo- oo ka cuni lahaa ee lacagtii saddex doolar ama shan doolar ee ka jarto biilkeedii ee ku difaacdo ayuutadii ilmihii maxay saameyn u noqonaysaa marka iidaamkii nolol maalmeedkii aa imaanaya culeysaa soo koraya saas qadra eh, cayuuni waxay qabtaa waxan waa lacagtaadii oo kuu aruuray marka sow adiga ma aruursan kartid
run ahaantii ani markaa iska hadlo ma aruursan karo maanta haddii aan shaqeeyo lacag ah, konton doolar xitaa haddaan shaqeeyo waxaan ogahay beriti inay ila dhaafeenin waxbaan u baahanaya waa gelinaya waxbaan doonanaya bajaajaan raacaa waxaasaan gelinaya laakiin markii ayuuto aan ku jiro waxaan u fikiraya lacagtan inay tahay lacagta ayuutada berina aan u baahan doono Ee, saa darteed mar walba waxaan doorbidaa lacagtii aan shaqeeyo ama aan wax ku samaysan lahaaba inaan ayuuto aan ku rito si hadhowti markaan ugu baahdo aan waxaan rabo ugu samaysan karo Ee, waxay qabtaa inay jiri karaan marar qaar mashaakilaad ah adoo maanta ayuutadii lagaa rabo inaa weyso aa way dhacdaa marka qaar Een, waxaa jirto maalin uusan shaqaynaynin ee, waxaad shaqadii aad haysa inaysan kuu shaqayn weyso maalintaas Ee, markii aad shaqayn weydo maanta oo toban doolar aad shaqayn weyso ayuutadiina ee ugu yaraan xitaa toban doolar ay tahay dhibkeeday leedahay gabadhii ayuutada haysto way kusoo wici caawa ilaa beris wax bay kusoo wici markaad daminayso telefoonka waxaad ku qasban tahay in aad murugootid aad rafaadid oo aad raaraadisid lacagtaas laakiin wa akhiiran waad ku guuleysanaysaayoo waxaaga waxay noqonayaan wax beri ee, meel kaaga soo bixi doono marka hore aaba ku xisaabtantaba ama biil aad ka jirtid ama aad ka jirtid lacag aad ee, ku shaqaysa ka jirtide marka hore aaba ku xisaabtamaysaa in lacagtaas ay tahay lacagta ayuutada marka hore kasii fikiree murug bay jirtaa way dhici kartaa in oo culays ee aad dareentid markaa weysid laakiin culayskaas lama fiiriyo waxaa la fiiriyaa faa'iidada dambe aad ka faa'iidi doontid raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkan keebaa badan faa'iidada laga helo iyo dhibaatada ka iman karta ayuutada martiduna waa katro axmed xuriye ibraahim iyo cayuuna cali waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno doodeenna
cayuuniyaan ku laabanayaa waxaa dhahday mararka qaar caruurta iidaankii wixii loogu talagalay ayay hooyooyinka qaar waxay ku bixiyaan ee, ayuutada marka la fiiriyo qofka inuu maanta wax fiican cuno ee, berrina uu eber soo istaago soo ugu yaraan un qeyl lama samayn karoo ah waxaan hooyada ay dhigaalinayso ee caruurta ka jalayso waa wax berrito ayaga anfici doono ama guri ha ugu iibiso ama qaarkood jaamacada ha uga bixiso wax anfici doono soo maa kole hooyada soomaaliyeed caruur bay korinaysaa jir fiyo ayaa kasoo baxda maskax fiyo jirkan wuxuu u baahan yahay fitamiinaad badan raashin dheelitiran marka haddii caruurta raashinkoodii la kala qabeeyo waxaan isleeyahay ani wax faa'iidaa beritoola ma laha ta labaad waa hooyo biilkaa loo soo dhiibay aabbaa u maqan caruurta jaamacadaha aabbaa ugu maqan mustaqbalka aabbaa ugu maqan iyadu waxa loo dhiibo oo keliya waxay tahay caruurtan qadaya quraac cashay igu sameey lacagtaa biilkana waa lacag la xisaabiya ileen soomaalideena hadda iskama haystaan lacag oo meel dhaba la iska qaadanaya wax xisaabanoo shar- sharciyeysana la dhiibayaa marka miila ahan aniga faa'iido birtoola because cunadii haddii reerkii caruurta ay ka qaldoontana waxaa isleeyahay aniga wax faa'iido dambe ee leedaa malaha aabba aa- aa shaqeeyo oo caruurta mustaqbalkood ka fikiro cunaday cun lahaayeen ka fikiro haa laakiin aabba isaga naftirkiisa mararka qaar shaqada ma aha shaqo uu isaga leeyahay ee kambanigoo ka shaqaynaya shaqa la-aan ku dhici kartaa oo bees la-aan ay ku dhici kartaa ama cilad kala imaan karta soo maalintaa looma baxsanaya ayuutada saa sheegtay horta maalinta dambe anaga ma fiirinayno adayse maalintaasaan fiirinaya soo qofkaaneti aniga dhibaatadeedaan ka hadlaya faa'iidadeedaba aniga maba ku shaqaleyso amaha ha ima muuqato haa waayo dhibaatadeedaaba ii muuqataba tan guriga haddii aan sheegay waa in caruurtii maalintaaseeti oo laga yaaba in sheeg maa- meesha hilib is- iidaam loogu soo gedi lahaa in shaah canjeerada loo siiyo ya taas aniga ii muuqato oo in badan aan soo arkay asxaabteediiga faamiliga dad badan aan ku arkay oo ayuuto ku jiro tan ganacsigana waaba kuu sheegay ganacsiga waa ii sheeg marba waxay tahay ganacsiga ii sheeg faa'iidihii khasaare ay tahay ya iyadana murugadeeda dhibkeeday leedahay marka ii sheeg waxaa jirta account saving wax la dhahaayo oo maalinta u baahata aad kasoo baxsan kartid laakiin ayuutadaanay wati waxay tahay maalin lagu shardiyeeyey inaad qaadanayso oo ballan ay tahay aadan maanta aadan heli karin dhib walbuu kusoo waajah saasaan u arkaa kaas akoonkaa marka adi aa qabtaa inay ka fiican tahay taas akoonkaa qaba inay ka fiican tahay way ka fiican tahay Ah, waayo aniga waxaan qabaa maanta haddii ii sheeg eh, lacagta la siiyo xitaa haddaan aan guri reer jooga ah iga soo ka soo qaad reerka aan joogo haddii eh, lacagta biilka la siiyo oo hal door iga soo haro amba laba door iga soo haro oo ana aan nolol fiican wax fiican aan cuno meel baan dhigan karaa laakiin lacag shardiyaysan oo go-an waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay
qadro aan kuusoo laabtee waxaa ayuuni in meeshaad ayuutada ka dhiibi lahayd inaad adiga ismaamusho akoon aa dhigato
Haan, sax waaye horta dadku qaar way isticmaalaan akoon Een, aniga waxaan aaminsanahay akoonku inuusan wax faa'iido lahayn sababtoo ah akoonkii haddaan lacag ku shubo oo masterkaarkiina aan wato waan u baahday wax micno daraa xitaa laga yaabaa inaan u baahdo aan baxo aan soo baxsado lacagtii wixii aan markaas aan rabay oo ani niyadeeda ku jiran aan u isticmaalo berito tii ka weyn hadday igu timaado een, in aanan he- haysanin meel aan u ciirsado xitaa laga yaabay inuusan reerkeenu aabba uusan lahaynin oo ani ilmahayga keliya aan leh oo maanta oo dhan aan shaqaynayay ama sanad aan shaqeey ama dhowr maalmood shaqeeyay xitaa laga yaabay aabbuhu xataa hadduu joogo inuusan shaqo weyn uusan haynin oo shaqadiisu ay tahay mid iska gabaabsi ah mar walba aabbuhu wuxuu rabaa saacidaad iyo garab joog in keligiis aan ku dayno shaqadu duruustii iyo caafimaadkii iyo maxaa tiraahdaa iyo cuntadii iyo wixii oo dhan kama bixi kara aabbuhu haddii laakiin kista uu isiiyo aan intaa kis ka xareeyo ee aan ayuuto gashto kistii aniga aan shaqeeyana ayuuto aan ku daro beri wax weyne noo qabanay aniga ilmaheenaba laakiin haddii wixii la isiiyo iyo wixii aan shaqeeyaba akoon aan geliyo een, berina waa doonan karaa wax cilad miiga haysato tan laakiin waa shuruudaysantaa ma doonan karo ilaa waqti oo mucayana oo ay leedahay maahane marka taas waaye tan aniga aan leeyahay mar walba waxaa faa'iido badan in lacagteena aan dhigano ayuuto si aan beri markaan annaga aan u baahano aanan u helin oo yacni wixii micno daraa aansan nooga bixin
waxay qabtaa qadra in akoonkii wixii aa meesha ku ridato beriba aa ka doonan karto cid kaa celinaysa aysan jirin adiga aa meesha ku shubatay ama sakaar ku hayso ama wax kaloo aa kula soo baxdaba hayse inaa ka doonan karto marka wax ugu yaraan un inta meel ku rida aa berina kala soo baxday maxay ka duwanaanaya horta qofka shakhsiyadiisay ku xiran tahay haddii aniga ay sheegaa maanta aan faajo faajo iyo fawaakeesi aan u baahanahay gooniya leedahay waa ralkiska nolosha wax ka mid ah haddii laakiin aa waxaan aad ku fikirtay seefin inaad ka dhigato oo mustaqbalka aad ku baxsato waad aruurin kartaa laakiin qof baa jira aan aruuri karin way jirtaa say iyada hore u sheegtay laakiin uma badnaan haddana qofka ay- daruuro- daruuriga waxyaaba badan u samaystaa jiro waa la samaysan karaa aaminsanahay oo ayutada waad kaga ishay murug la-aan maanta shan shan doolar kuu saarto iskaga tuuro tobanaa kuu saarto iskaga tuuro halaa kuu saarto iskaga tuuro waa bilaa murug la-aanaa seexanaysaa caawa ayuutaa lagaa rabaa iyo saana kaa noqotay iyo intaasba ku- midna ku geli mayso caruurtaadana kaa bahdili mayso caruurtaada wixii kasoo harbaa kugu finaanaya meel inaad dhigato biilka wax lagu sii saas ani aaminsanahay ayutana waa aniga waxaan ka doodaya ma aha ani ayutada way iska fiican tahay laakiin ani waxaan ka doodaya waxay tahay murug inaana dareemin waayo ilaahay murug iimausan abuurin soo maaha waayo wax alla wixii la samee lahayba inaad murugoonin ina caruurteeda aysan dhibaatoonin oo aana isha ka aana ka jarin waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan ifritaan iyo inaana murugoonin ayuu akoonka saasaan waa iy anfacaya
ee akoonka inuu saas kaa anfacayo marka laga soo tago waxaa dhahday ayuutada maraa u baahan taha weyn kartaa ee haddaa weysidna waxay ka dhigan tahay lacagtan adee meesha kuu taalla ee xilligaa loogu talagalaana heli doontaa tan bangiga waa u baahatay waa s- waa la soo baxday waana keydinaysaa marka xoogaa marka kayd marka loo dhoo dhinaca ayuutada makuu muuqataa inay ee- ee- ee keydin fiican tahay horta aayotadaba waxaad aad u aruursanayso xitaa inaad beri ku baxsato soo maaha kaaba soo qaad beridii aad rabta inaad ku baxsato dhibaatada maalintaasay ku qabatay maxaad intay u ceerirsanaysaa oo wax ka doonanaysaa ayotadina ballanteeda lama gaarin oo waxbaa kaaga dhiman akoonka saasuu kaa anfacaya waa tegaysaa wixii beri aad daruurigii aa u noqotay leeyaad ku qabsanaysaa meesha ayotad ugu baahan lahayd oo waqti dheer aad sugi lahayd oo aad murgi lahayd waxyaabahaas aad ugu- aad kasoo kasoo suka maraayo aad akoonka ugu soo baxsan kartaa saas aaminsanaha Ee, haye qatra run ahaantii aragti badan ayaa iiga dhex baxday oo ugu horeyso een, waxay tiraahday abaayo ee, markaa rabtid lama helayo ayuutada laakiin lacagta akoonka ku jirto xilligaa rabtid aa helaysaa Een, run ahaantii sax waayo horte xilligaa rabtid lama helayo sababta ee taas u tahayna waxaa waaye heshiiskii markii hore la aas-aasayey in ayuutada qof walba xilliguu rabo uusan heli karin qof walba waqtigaa loo cayimay waqtigiisuu suganaa maalan duruufaa jirtay tiri oo duruuf ay qabsatay duruuftaas oo qabsanaysa ayada waxay u sameysanaysaa yacni in qofka markaas ee, ayada ka horeeyo oo maal- maalintaas qaadan doono ama wiigaas qaadan doona inay ka codsatay tiraahdo heblow ama abaayo aniga maanta ee, dhibaatadaas haysata ama mashquulkaas ay haysta ii hor ii teyda aan qaado adigana taada aan qaato si aan culayska iskaga yareeyo laakiin lacag akoon ku jirto oo maalin walba la doonanayo ma u malaynayo wax micno inay samaynayso ay waarayso uma malaynayo
okay qadra siday sheegtay way jiraan laakiin mararka qaar waxaa dhacda iyadoo lid laysku yahay oo qofkan oo kudhehe oo aad dhehaysid abaa iyo horumari oosan ku horumarin oo kudhaa teydaa kaa daran markaas wax lagu xaaltamo meesha ma yeelata taada qof kale u deymaysid moogtaa dantaa dan, dan kale u deymaysid marka ii sheeg anisaa hor u qababa dhibaatadiisa waa iska badanta haba lagu guuleysta marmarka qaar ani waxaa aaminsanahay eh, xataa lid hadday timaado oo qofkan uu qofka kala lido uu yidhaahdo eh, teyda anaa lo kuma siinayo in eh, la samayn karo wax dabar ah xitaa markaas eh, wax deyn xataa in eh, qaadan karo oo qof deyn uu isiin karo si beri markaan ani qaato aad deyntii uga celin karo waxa cilad ma samaynayso qofkan hadduu lid igu noqdo xitaa qofka kaleo saaxiibkiisa isaga ku xiga ayaa isiinaya sida aaminsanahay oo horan ee u dhacday qofkan hadduu uu igu adkayo uu yidhaahdo ani maanta tan anaa u baahan ma bixinayo qofkan kale isiina hadduu qofkan kale ii diiday xitaa qof kalan ka codsanaya waan helaa ee waa kugu soo laabanayaa qadra ee ayuun adi markaa isku barbar dhigto ee ayuutada faa'iidada laga helo iyo khasaaraha ay leedahay inta badan khasaaraha ay iftiimisa tee kula badan marka qof ahaan isbarbar dhigto run ahaanti waxaa ila badan khasaaraheeda waayo khasaarahasaan hor usoo sheego kusii laaban maayo khasaaraheeda ila badan oo ii sheeg dhibaatadii mur- murugada leh reerkii oo la ii sheeg silac intee laga dhigo oo silac ahaan loo cuno adigoo heli kara kafaayo inaad nolol fiican aad ku noolaato oo inaad isheegaad saa hor usoo sheegaba maaha rabo inaan su-aalo hore aan baxshaan kusii laabtee aniga khasaaraheeda ii muuqda zaa'id Ah.
haddii gabadhan iyadoo gurigeeda joogto dabcan oo shaqaysanaysa gurigeeda joogto waxaa loo jeeda gurigii laga dhala gabadha ayadoo joogto oo shaqaysanayso haddii ayuuta gasho markaa xoogaa mushkiladaha kuu muuqanaya ma yaraan karaa
haddii ay shaqayso gabadha waa shaqayn kartaa ma xumaha shaqada waa ayutan haddee gashana dhibka ka imaanaya iyadana waxay tahay shaqo la-aan baa ku dhici karto way xanuunsan kartaa Ee, ifan lacagihii ay soo shaqayso reerkii baa u baahan daruuri oo lagu beeli lahaa oo ay duruufee hadda gabdhaha soomaaliyeed aa shaqada u badan duruufee u shaqeeyaan waa duruufo faamilia waayo nolosha haddii isha qofka oo ka- nolol fiican haysto shaqo ma raadiyeen oo waxbarashii wax badan ay dabari lahayd marka saa aaminsanaha waa sidaas khasaaraheedana ma kama marna marka ee, khasaarahan kuu muuqda markasta wuu taagnaanayaa gabadha guri ee, laga qaba ha joogto ama guriga hooyadeed ha joogto ha shaqaysatee haa waa muuqnaanaya because een, horta gabadha haddii isha reerna aysan haysan laga yaabo reerka hooyada inay guriga la joogto inay duruuf u geysa iyadoo guriga hooyada joogto oo gabar yar inay shaqayso duruufta u geysa waa asaasan guriga waa waa ay guriga looga baahan yahay lacagihii haddana iyadoo shaqsiyan qof bili-aadan waa way xanuunsan kartaa shaqada laga erin karaa duruufaha saddexdaasaan qaybinaa Ee, qadar markaa isbarbar dhigto faa'iidada iyo khasaaraha ayuutada ay leedahay keebaa kuu badan adiga ani faa'iidadeeda ii badan waana arkay Ee, faa'iidada mar walba ii muuqatana waxay tahay ee, in ee, bishaan xoogaa shaqada xitaa ay gabaabsi noqoto laakiin aan ku tishanayo ayuutadii oo ayuutadii markay ii timaado duruustii ilmaha aan ku bixinayo ee caafimaadka aan ku bixinayo korontadii guriga aan iskaga bixinayo waxyaabo markaas aniga aan u baahanay aan iskaga bixinayo laakiin haddii ee, xataa aanan aanan shaqaynin oo guri aan joogo oo qof gacantiisa aan wax ka sugayo xitaa tii aan markaas ku bixiyey ayaa mar walba ku tashanaya mar walbaba faa'iidadeeda ii muuqata waxay leedahay faa'iido wax wa badana xitaa aa- aan- aad- aad iskaga samayn kartaa ma ahan keliya in dhinaca khasaaraha aan ka fiirino khasaaraheedu ma mar waa waa dareemaysaayo ee, waxaa arkaysaa xitaa qofkii lacagta aad u dhiibatay in uu la waayoba laakiin inta badan ma dhacdo inta badan waxaa dhacda in lacagtaadii oo meel kuu taalla biri aad soo qaadatid adigoo u baahan weliba inta aad melanaysay oo tiro badan inay kuu noqoto oo wixii markaas caqabad ku haysto dhan aad iskaga xalliso ee xorriyo dhinaca naga dhagaysanaysay ayaa markaan siinayaa ee dooda markaa isbarbar dhigto ee faa'iidada iyo khasaaraha ee qadra iyo canu- cayuuniyo kugula jiro dooda labada dhinac ayay kala taagan yihiin adiga faa'iidada iyo khasaaraha markaa isbarbar dhigto ayuutada ay leedahay keebaa badan mar kasta waxaa badan faa'iidaha ay leedahay waayo waxaagii waa meel aa dhigatay aa beri ku baxsanaysaa yani faa'iidaan jiraa markasta faa'iidadaa badan faa'iidada badan ee markan hal su-aalaa idin wada dhex dhigayaa gabdhaha ee sanadkan jira ee iyagu shaqeeya marka loo barbardhigo hoyooyinkeen oo si aad ah ayuutada u isticmaali jiray ma isticmaalaan maxaa sababta ay idinla tahay aan cayuuni ku bilaabo horta samankan hadda taaganahnay badanaan ma jiro ayuutada saa u malaynayo looma badna because waxaa soo baxay akoonaa soo baxay oo barnaamijyo taleefonaa soo baxay oo lacagtaada aa ku aruursanaysid waxaa soo baxda shirkad oo ku maalgelinaysaa lacagtaada iska yaryaraynaysaa waxyaaba badanaa soo baxeen waa xilligii hooyooyinkeena ayuutada ku rafaadi jireen ee geli jireen waa lagu gudbaa deertaan isleeyahay waxaa casriga la galay waxyaabaha soo baxaa marka yareeyaa qabtaa Aa, waxyaabaha soo baxay waa adigoo lagu maalgelinaayo oo birita maalgeliskii lacagta lagugu maalgeliyey aad kiskis iskaga dhiibaysid iyo adiga oo isha akoon safin aad samaysatay oo akoonka xitay aad muddooyin yaryar aad akoon safis aad samaysato aad ku- akoonka aad gashato barnaamijyadaasaa soo baxeen soo xooliga uma socdaan dareensanahay
Ee, qadran dhinacaaga ee, gabdhaha hadda intooda badan ma galaan ayuutada maxaa loo sababeyn karaa run ahaantii ee, gabdhuhu way kala yihiin gabdhaha markii ay gabdha yar yihiin oo jaamacada dhigta ama guryaha iska jooga aan shaqaynaynin ama ee, hooyo guri fadhisa ay tahay ee, ma geli karto sababtoo ah ma ma, ma awoodo laakiin gabar xirfad leh oo shaqaysanaysa ama subaxdii ee, shaqo tagaysa way gashaa xitaa hadda wiilashiyaa galaan ayuutada oo gab- wiilasha shaqeeya bajaaj ha wadaan ama gaari ha wadaan ama kambani ha u shaqeeyo waxaa arkay wiil dhahaya maanta ee, toban doollara liiga rabaa ayuutadii aa liiga sugaya maanta igu gooday dhahayaan arkaysaa Een, dadkii hore sax bay jirtaa in siday u geli jireen inaan loo gelin laakiin ee, waxa xoogaa gaabiyey waxay tahay in ee, dadku badanaa ay akoonka u badan yihiin waxay shaqaystaan ay akoonka gashanayaan akoonkiina casri uu noqdo hadda adigoo gurigaada jooga ama meesha rabti joogto in telefoonkaaga aad ka isticmaalaysid laakiin ma oga iyagu faa'iidada ay leedahay ayuutada hadday ogaan lahaayeen way badsan lahaayeen laba laba lug ay geli lahaayeen
Ee, adiga aragtidaada maxay kula tahay xoriyo gabdhaha badanaa hadda ma galaan ayuutada maxaad u sababeyn lahayd
waxaan u sabayn lahay ayuutada inay macnaha xaggooda muhiim aysan ka ahaynin marka sidaasaa u sababeyn lahay ama inaysan ka badnayn bal lacagta ay maanta ay ku shaqaysa inay ayuuto geliso iyo inay iyada nafsada u isticmaasho iyo sidoo kale reerkii ay siiso inaysan ka badnaynin taasaa u sababeyn lahay Ee, ugu dambeyntii ee, dumarka soomaaliyeed ayuutada waxay ahayd waxyaabaha ay caanka ku yihiin Ee, marka taradiina ugu dambeyso ma waxa dhihi laheedaan ayuutada wax wanaagsan waaye dadka ha isticmaalaan weli oo hala nooleeyo dhaqankaas mise ayunayaan ku bilaaba
horta dhaqan ila mahab inay tahay maxaa yeelay dadkii hore waagii hore reer guuraa la ahaan jiray reer xoola dhaqataa la ahaan jiray ayuutan lama aqoon jirin qarniga dhexaal waa la bartay ayuutadan oo isheeg soomaalida oo ay baratay hadeertaana way sii gabaab samaysaa maxaa yeele wax ka dambeeya casriya imaaday oo sida akoomana imaadeen oo lacagaha ay aad dhiganaysid xilligaad rabta aad ka qaadan kartid waxaa imaada shirkada ku maalgelinayo oo lacagaha aad iska yareereysid oo aad maanta waxaad heshaba aad lacag lagugu leeyahay aad iska bixinaysid marka ii sheeg taladaada ugu dambeyso taladeeda ugu dambeysa waxay tahay een, qof walbaba ii sheeg waa khasaare faa'iidadeeda horta waan soo sheegnay sidii qofkiiba marka oo ku habboon uu qaadan lahaa kule ase u taalaa laakiin ani waxaan kula tali lahaa in layska dhaafo haa
Ee, qadar markaad dhinacaaga fiiriso gabagabadii barnaamijka isla soo gaarnay adiga ee, taladaada ugu dambeysa ee ayuutada ku aadan run ahaantii aniga ee, talada ugu dambeyso aan siin lahaa waxay tahay in aan daba joogno maamooyinkeenii hore dhaqankii hore ee, waagii hore waxaa la sameyn jiray een, in oo ayuuto iyo wax kasta la galo ee, reerkii laga biilo maxaa la yidhahdaa odaygii wax laga siiyo faamilkii wax looga qabto xitaa waxaa arki jirnay in qofkii guursanaya xitaa lacagta ayuutada ku guursado la yidhaahdo marka in dhaqankii hore aan haysano odayaasha la saacido maxaa la yidhahdaa ayuutada ee, sidii oo hore u u socon jirtay loo socodsiiyo inkastoo hadda ragga xitaa ay kusoo biireen rag iyo dumarkaba ha sii wadaan aan leeyahay gabadhii shaqayso oo shaqadeeda aadan way ka galaysaa tii maama oo guriga joogtana ha ka gasho Een, akoonkan wax micno uu soo kordhinaya ma lahan in maanta aad gashatid berina aad kasoo bixisid waxba makuusoo kordhinayso keyd makuu noqonayo laakiin ayuutada keyd waaye kaydkaa lasii xoojiya ayaan leeyahay
gebagabadii xoriyo taladaada ugu dambeysa taladeeda ugu dambeyso waxaan dhihi lahaa ayuutada faa'iidadeeda badan markaa la xoojiyo qashada dareenkan dibna hayga ruugaa
hagaag dhegaystayaal waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag ee toddobaadkan oo ay marti ku ahaayeen khatra axmed xorriye ibraahim iyo cayuuni cali way mahadsan yihiin dhammaantood intaan mar kale hawada isku maqli doonno nabad dhegaystayaal dunidu inaga u dambayne calankeenan daadegay